Deeq-biid dhaamin ah ayaa loo sameeyay in ka badan labaatan qoys oo ku nool deegaanada hoostaga degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex. Xildhibaan Cabdinaasir Goodax oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Somaliland oo biid dhaamintan gaarsiiyay qoysaskaasi danyarta ee ku nool degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan biid dhaaminta dadku uu sameeyay.
waxay taladii noqotay in halkan baahiyaha me tahay meelaha ugu badan ee baahiyaha biyuhu ka jiraan sidaasaa horta annaka nookii keentay ilaahay waxaan ka baraynaa inuu ilaahay abaarta naga soo jebiyo annaguna wixii dadaal ah haddii la idhaahdo intana waa hordhaci uun waa hawlad gelaynaa inaguna runtii wixii awoodda ah kan mayno insha allah waa ku soo noqon doonnaa inta uu roobku da'ayayna ka qooqaadi mayno wixii kale aanu kasoo helna waanu keenna haddii aan la idhaahdo dhinaca kale dadkii ka faa'iidaystay deeqdani biidhaaminta ayaa u mahadceliyey xildhibaan cabdinaasir gudax
iyo dadkii soo doortay maandaayo ay jiraan abaaro biyalaana ay jirto deegaamada xilligan xilli remiig waa xilliga remiigu ugu jilicsana ay tahay waa xildhibaanka qurhe ee dareenka remiiga la qaybsada ee dadkii soo doortay la qaybsada
xildhibaanka meel walba xogogaal u ah ee iminka u soo saartay baahida dalka inuu ogaado horena u ogaa waa xildhibaanka waanu ku mahadsanyey marka waxaa biyo caliyaraantaa way jirtaa xaalad adag oo siddeetankii kontonkii waa la soo dhaafay siddeetankii baa la maraya
ilaahay baanu u mahadnaqaynaa mahad iskale marka dambe waxaanu soo dhowaynaynaa xildhibaanka iyagaa xildhibaanada ka soo dhex baxay ee waxaan ku dhaha qawyaanadii ka soo dhex baxay ee ifiyaa la yidhaaye waxaan ku idhina iftiimiyey biyaha u sii liito biyii way baraagti way sii gurayaan ee lama leh wixii aad ka qaban karaysaan ilaahay la kaashanaysaan dee ilaahay baa halala kaashadaaye waa idin soo dhowaynaynaa deeqda biyaha oo ay baahi badan u qabeen qoysaska la gaarsiiyey ayaa waxaa uu deeqay xildhibaan cabdinaasir goodax oo ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan